waraxmatullaahi wabarakaatu kheerta qiimaha ilaah wadanaga dhex jidhay meel kasta oo aadan iyo dibaddu naga dhagaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somali diaspora news dot com kuna soo dhawaada war wixii dad iyo dibaddu aan idinka haynay habeenkan haawa warkana waxaa idiin soo jeedinaya ana maxamed xasan daacada waxaana warku idinka imanayaa magaalada hargeysa ee somalilan qodobadana maanta kulan ku yeeshay magaalada hargeysa daneeyayaasha xuriyatul qowlka somalilan oo ka kooba xisbiyada qaranka madasha wadatashiga iyo ururka saxafiyiinta somalilan ee solja taas oo loogu soo jeediyey xukuumadda uu garhwadega ka yahay axmed maxamed maxamuud siilaanyo in ay si rasmi ah xoriyadooda ugu soo celiso saxafiyiinta iyo hay-adaha warbaahineed ee xukuumadda u xidhan wasiirka hore ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyiinta somalilan xaabsade ayaa xukuumadda si kulul ugu dhaliilay in aan madaxda dhulbahanti laga qayb gelin talada sool sheegana inuu qoomameynayo soo xerigelintii magaalada laascaanood ee somalilan siyaasiga caanka ah ismaaciil buubaa ayaa farta ku fiiqay dowlado shisheeye oo faraha kula jira siyaasadda soomaaliya shakhsi dunida laga qadariyo oo daaha ka rogay sababo macquul ah oo keenay in la waayo diyaaradii rakaabka siday ee malaysia airline diblomaasiyiin masaari ah oo booqasho ku jooga xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya akhyaarta qiimaha leha wadanagala xidhiidha intaasi waa qaar ka tirsan wararkii caawa aan idiin haynay oo kooban haatana kusoo dhowaada isagii oo fidsan waxaa maanta hutar xaraf ee magaalada hargeysa lagu qabtay shir ballaadhan oo lagaga hadlayay xorriyatul qowlka somalilan shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay soona qabanqaabiyey daneeyayaasha xorriyatul qowlka somalilan oo ka kooba xisbiyada qaranka madasha wadatashiga iyo toosinta qaranka somalilan iyo ururka saxafiyiinta somalilan ee solja madax badan ayaa meesha ka hadashay kuwaasoo ka sheekeeyey dhibaatada maanta iyo duruufaha la deriska ah saxaafadda somalilan siyaasiyiin hore oo somalilan xilal kala duwan ka soo qabtay ayaa iyaguna madasha ka hadlay oo farta ku fiiqa dhaliilaha xukuumadda madaxweyne siilaanyo ee ku aadan caburinta saxaafadda wasiirka hore ee wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda somalilan mudane boobe yuusuf ducaale oo ka mid ahaa dadkii madasha ka hadlay ayaa madaxweyne siilaanyo u soo jeediyey inuu si degdeg ah u fasaxo wargeysyada iyo wariyaasha xidhan waxa uu sheegay inay nasiib darro tahay iyadoo oo lagu jiro maalmihii dalka la xoreeyey in rag ka mid ah dadkii dalka soo xoreeyey ay maanta jeelalka ku jiraan dhinaca kalena waxa uu sheegay inaanay ahayn wax shacabka reer somalilan ay ogol yihiin in dalkooda layskaga soo galo iyada oo loo arkayo gobollo ka mid ah soomaaliya oo aan fiisa iyo baasaboortona loo soo qaadan boobe yuusuf ducaale ayaa waxaa ka mid ahaa hadaladiisoomaaliyed baa waxaa ku jir jiray aboor baa guntooda waa yaab ayaa loola jiray weyno waxaa loola jiray biyaha meel kale ugama keenin haddana caguuskiisa ku dhisay waa yaabka yaabkii baa loola jiray annagoo maanta marayna saddex iyo labaatan ka yimayey oo sideed iyo tobanka ay ka raadahay ayaa waxa yaabay in cadkooba hiran dabeedna waxayaabka yaabkii noqonaysa waa meydka waxa yaabka yaabkiisii noqonaysaa axmed silaayo xukuumaddaa ka madaxa dadka lama qabqaban kara dadka lama qabqaban karo duruus baa ka taallaa dadku waa sida dabaysha haddaad sidaa dadkaan qabqabanayaan macnaheedu waxa weeye dabayshaan qabqabanaya ma dabayl baada qabqaban karaa roortiijigana wuu keli waayo dabeedna maanta nidaamka dalka ka dhisan wuxuu ku fikirayaa saddex iyo labaatan sannadood kadib iyadoo raaskii qoyan yahay iyadoo qaxootigii qoyan yahay iyadoo sidixii iyo darxumadii qoyan yihiin saddexdii lasoo barsaday iyo siigadii lasoo huwaday dadku ay weli wada dareysan yihiin ayuu doonayaa inaynu noqonno dameere aan waxba kala garanayn oo dabeedna sida la yidhaahdo u qaata waynu noqon karaynaa sidaa xididadii way xidhan tahay haatif baa xidhan dubaal baa xidhan masaajidii baa laga hadlayo waxaa la yidhi wayna baahintisaani ka saara kii taabacadda waa la xidhay kii wasaajida gelaysana waa la xidhay dabeedna waxaa la yidhi haddana mufasira iyo guddoomiyaan ha la xidho hadda xukunka hari muxuu yahay markaa maxabadaa lagu gusbaa maxaa waxaa lagu haystaa waxbay qoreen waxbay qoreen hadday ee tahay waxaa taalle meesha dow mariye ma noqonaysaa ma bixinaysaa maxkamadda in la geeyo weeye keliyadii way iska soconaysaa in cabsiga wadama xidna keligii mufasiriin ma xidna keligii innagaa u haysa leenu sidaa tahay laakiin ti waynu wada xidhannahay dhammaanteen saa dambana waa layna wada tooganaya sidaynu u dhaqnay inaynu sidaa u tahayno weeye wixii waddanka ka dhacay inaynu xasbi ilaa waynu noolahay innagaa joognay intiinaniba waa joogtay
dhinaca kalena siyaasiga cabdiraxmaan cabdiqaadir ayaa sheegay inaanu ahayn madaxweyne siilaanyo kii la yaqaanay oo uu isbedel ku dhacay waxaana taas muujinaya ayaa uu yidhi sida maanta uu wixii uu ka soo dagaalamay uu maanta maamulka uu madaxda ka yahay u samaynayo taasay ugu horayso xorriyatul qowlka iyo xorriyadda saxaafadda cabdiraxmaan cabdiqaadir oo hore uga tirsanaan jiray xisbiga haata talada haya ee kulmiye haatana ka tirsan madasha wadatashiga iyo toosinta qaranka ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa
iyadoo ay sidaa tahay mid baa sheegaya mid baa reer jubilee tahay edarkii waaweyn ee dukaysnaa sicirkaagu waxa ciidanku asagoo isboodi jiray kuwii asaganku waa ku cay jiray waa ku ortegi jiray maalintii dambaa ciidan faqashi soo galeen asagankiibu buudo waa ku hortegi calamadu sii qaatay waa la qabtay waa iska gundiyey waa ku cararay soo dhawaada soo dhawaada buu yidhi intii waa jireen oo feel bay kala taaleen oo qori bay la dhaceen isagoo waxbaba nooleen buu dadkii ku soo noqday waxa la yidhi waar bawarano maxaa kugu dhacay soti la istaag waayeen maaha buu yidhi waxa leeyahay hadda yuusuf waa tii la inoo taag waayeen waxa waxa waxa inagu dhacay nawatinayna utaag waaye waarigii jeelka u jiray waarigii dhabarka ugu jiray waynagii had iyo habeen u soconay ee inagu bay seersanaysa horta taa isoogo ninkaa yuusuf cabdi gaboobe ee xiran walaaltinimoka lagagama xisoonin mujaahidnimo lagagama xisoonin gudoomiyihii ololaha ololaha baasi cabdi gaboobey ee guusha ka keenay hargeysa lagagama xisoonin lagagama xisoonin sidii suuga telefishinka qafas loogu qaaday loo hanjaboo lacaayay oo loogu daray erayada ka soo baxay maxkamadda maalinta maxay ahayd saxaafaddu way tegirtee hadday joogto weydo sida kuwa xabar loola dhaqmaa loola dhaqmi doonaa taasaa ka soo baxday haddaba miduunaan idiin sheego laba qodob baan idiin sheegaya horta waxaan iminkaynagumaay balaaqin hora ay qoladan way nagu tijaabiyeen way nagu tijaabiyeen waaxusuusadiina waa ti boqornaa bilaxidhay boqorkaa dhan waa bilaxidhay cidi suuq ma odhan inanka curad la yidhaahday ahayn jiray ee yool toddoba jeer baa la xidhay in dowladda ka mida weydiiya waxaan warninka maxaa ku haysataa inuu yidhi inaadeerti baa xidhay oo ebinaya oo dowladnimo ma haysato sidaasuu yidhi sidaasuu yidhi duuleed waa garanaysaan oo haddii beedkadina yahay ee gudoomiye ku-xigeenkii burco gurigiisii iyo xaaskiisii iyo carruurtiisii kabaha lala dul maray markii la keenay hargeysana waa la isweydiiyey yuu xidhan yahay baa layidhi yuu xidhan yahay baa layidhi sidii baa lagu sii daayay midda ugu weyne haddii baydakeeda leeyahay aada uga xumaada waxa weeyaan magaciisa ay ka lumeye kutirey qara awr maya maya xasan xasan xasan libaax xasan libaax xasan libaax reerkiislan baan ahay weligii intaas fiilaayuu taageersanaa waa ninka keliya iga taageero badnaa u daacay weyna yaa imaadayaa inaadan ciise gurtoo dhan oo ka dhaqaaqay buu beligii ag joogi jiray oo uga hore iska gartay ruuxasan ag joogi jiray kii iyo hooba waa la ag taagnaan jiray kii lagu sameeyey se waa idigu waa xusuusataane gurigiisa iyo sidii loo galay lagu sameeyey waa waa xusuusataan sababta arrintaa loo wadaayo haddaba wax kale ma aha saxaafaddu waa maxay xikmadda ka dambaysa saxaafadda xikmadda ka dambaysaa waxa weeyaan waxay dimuqraadiyaddaa ku dhisan dadku inay dowladda xun iyo ta wanaag guddidii shirweynihii saddexaad ee xisbiga talada dalka ayay kulmiya u doortay inay soo saaraan islamarkaana ay soo ururiyaan liisaska eergooyinka ayaa shir jaraado ay ku qabteen maanta magaalada hargeysa gaar ahaana hoteelka ambasador ayay kaga dhawaaqeen in si rasmi ay u soo gebagabeeyeen shaqadii shirweynahaas u igmaday shirweynaha xisbiga talada dalkaay ee kulmiye oo la qabtay bishii abril islamarkaana sooday sideed iyo labaatankii bishaasi ilaa sagaaliyo labaatankii ayaa kulan falanqayn isxoogwaraysi iyo weliba tafatir guud kadib wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan mudane axmed nuur faahiyo oo xubina ka ahaa toddobada xubnood ee shirweynahaasi xisbiga talada haya ee kulmiye uu u doortay liiska ergooyinka in ay soo kala saaraan islamarkaana ay ka shaqeeyaan ayaa la hadlay warbaahinta islamarkaana daboolka ka qaaday waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi waxaan halkan anagu shirgudoonkan waxaa loo igmaday inay soo xulaan inay qabtaan liisaska ergooyinka golaha dhexe ee ay deegaamadu soo buray ay soo xulayaan nasiib wanaag shirkina wuu xidhmo horuu xidhmay xulistii ergooyinka golaha dhexe central committeeguna wuu dhammaaday waanu soo gebagabeynay haddadan aan kula hadlayo waa gebagebo waxaana weeye saddex boqol iyoiyo li afar iyo lixdan ergey weeye oo u kala baxa laba boqol iyo sideetan waxa weeye waxa weeye waa golaha dhexe rasmiga ee rigliga ah oo laba boqol iyo koob iyo afartan tahay kuwa ay soo xulaan deegaamadu sagaal iyo soddonna ay tahay saddex iyo labaatan uu guddoomiyuu soo xulo iyo toban madaxweyneah iyo lix madaxweyne ku-xigeenka ah waxaa jira iyana golaha wakiilada labiiyo afartan oo exoficia ah oo qolada tooska ugelaysa iyagu golaha dhexe waa labiiyo afartan waxaa jira afar iyo afar iyo toban xubnood oo golaha dhexe ah oo toddoba hogaanka xisbiga ah iyo toddoba guddoomiyaasha gobolada ee xisbiga ah tiradii markaas saasay isugu ti iyo toddoba iyo labaatan golaha wasiirada ah golaha wasiirada waxa weeye qaar waxay ka soo galeen dhinaca deegaamadooda intii hadhay aan deegaamada kasoo gelina tooska ugelaysay waa toddobiyo labaatan tirada golaha dhexe ee xilligan waxa weeye saddex boqol iyo afar iyo lixdan xubnood wey sidaasuna loogu xidhan yahay guddoomiyaha shirgudoonka guddidaasi mudane axmed xaji cali cadami ayaa isaguna sheegay in ay muddo dheer ka soo shaqaynayeen isu soo dhoweynta iyo weliba maslaxadda xisbiga talada dalkaaya ee kulmiye islamarkaana ay ka sii shaqayn doonaan isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi xisbiga wax dhaxaan waxaan ka soo shaqaynay wax badan midnimadiisa wax badan inaan la kala tegin baan ka shaqaynay odayaasha iyo dheergaraskaba waxbaa nagaga jira welina sidii baanu ugu shaqaynayna waana noo siman yihiin waxaanu badbaadinaynay guddidaa dhexdhexaadnimada loo doortay baa dhinaca raacday dhinacna diiday intaa weeye intaanu ka cararaynay intaasaanu foosteeda kula soo cararay saxaafadda si kastaba haatee shirkaasi ayaa ku dhammaaday is-afgarad iyo weliba qodobo wax ku ol oo ka soo baxay siyaasiga axmed cabdi xaabsade oo ku magacaabo la taliyaha madaxweynaha arrimaha doorashooyinka iyo axsaabta siyaasadda somalilan horena u ahaa wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta ayaa si adag uga hadlay xaalada gobolka sool iyo sida aanay xukuumadda madaxweyne siilaanyo siyaasiyiinta dhulbaato uga talagelin ayaa uu yidhi arrimaha ka taagan gobolka sool master xaabsade waxa uu tilmaamay in uu qoomameynayo qaybtii uu ka qaatay in gobolka sool uu ku soo noqdo gacanta somalilan waxaanu sheegay in aan lagu ixtiraamin guushaas uu u soo hooyey oo aan wax tala ah la weydiin amba madaxda beesha degta gobolka sool ee ugu jirta dowladda somalilan aan iyagana waxba laga weydiin gobolkooda siksaba hahaatee arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli magaalada taleex ee gobolka sool cali khaliid koleedho oo hore u ahaan jiray ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo haatan ka abaabulayo shir lagaga soo horjeedo qadiyadda madax banaanida somalilan dad badan oo falanqeeya siyaasadda somalilan ayaa arrintan ku tilmaamaya in ay tahay culays siyaasadeed oo ku soo kordhay xukuumadda madaxweyne siilaanyo gaar ahaana siyaasadeeda ku aadan gobolada bari ee somalilan siyaasiga caanka ah ee soomaaliyeed islamarkaana xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii kala dambeeyey ee soomaalida ismaaciil hurre buuba ayaa farta ku fiiqay inaanay dowladaha soomaaliya ee maanta ayaa farta ku fiiqay inaanay dowladda soomaaliya ee maanta jirtay aanay weli madax banaan rasmiga aanay haysan siyaasi ismaaciil hurre buuba oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaanay weli muuqan in wadanku qaatay federaal islamarkaana ay dowladdu weli leedahay astaamihii lagu yaqaanay dowladihii ku meel gaarka ahaa ee soo maray soomaaliya waxa uu sheegay ismaaciil hurre buuba in dowladda soomaaliya ay ku hoos jirto dowlado kale oo aanay adeegsanayn awoodeeda dastuuriga ah ee ay leedahay isagoo soo jeediyey in dowladdu si habsami leh u adeegsato sharciyada wadanka iyo madax banaanideeda dowladda federaaliga ee soomaaliya oo haatan muddo xukunka haysay ayaa weli le qabyo badan oo dhinaca awoodeeda ah waxaanay dowladaha jaarku gacan muuqato ku leeyihiin dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee dalka gudihiisa ka jira maamulo cusub oo soomaaliya gudaheeda laga sameeyey ayaa sabab u noqday in dowladaha jaarku ay si dadba siyaasadooda uga fuliyaan gudaha soomaaliya waxaanay taasi walaac xoogan gelisay dad badan oo indheergarada oo u dhundaloola siyaasadda soomaalida ugu dambayntiina khabiir sare oo xagga siyaasadda ah oo masar u dhashay ayaa booqasho ku tagay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya khabiir khayrudiin cabdilatiif ayaa booqashadiisu ay salka ku haysaa sidii ay dowladiisu wax uga ogaan lahayd xanaanka ay u shaqayso wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya muhiimadda booqashada khabiirkan ayaa lagu sheegay inay tahay qiimaynta qalabka iyo tayada shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya mas-uulkan oo warbaahinta hadal kooban siiyey ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu soo gaadho soomaaliya si uu u adkaeyo xidhiirka ka dhexeeya labada dal iyo shacab oo leh ayaa uu yidhi xidhiir soo jireen ah oo muddo dheer jiray waxa uu sheegay in ujeedka safarkiisu yahay sidii loo horumari lahaa shaqaalaha diblomaasiyadeed iyo tageynta shaqaalaha iyo qalabka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaaliga soomaaliya dhanka kalena agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya xirsi xaaji culisow ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan dadaalada dowladda masar ay ku doonayso inay tayeyso qalabka iyo shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya khabiirkan ka socday dowladda masar ayaa hore usoo noqday danjire iyo wasiir ku-xigeen wasaaradda arrimaha dibadda masar wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa ah haatan mid iska bilow ah oo u baahan in lagu taakuleeyo xagga qalabka iyo weliba nidaamka casriga ee xarumaha digeeda ahi ay ku shaqeeyaan akhrigaasi qiimaha dheh hawada nagala xidhiidhaay guud ahaan intaa waxaan kusoo gabagabeynaynaa war wixii dal iyo dibida idinka haynay warkana caawa waxaa idiin soo jeedinaya anoo maxamed xasan daacada waxaanu idinkaga imanayay istuudiyaha ay shabakad ku leedahay magaalada hargeysa warkan warka xiga waxaa idinkaga tegay
dayaxanuuray abadan hilaaci waqalki daruurtay ubaxood laacay dawadii nafkayday haweenkan ka duurtay sida dayaxaanuuray abadan hilaaci waqalki daruurtay darmankaa jolaay hedhawaa ku diraya madaan ku gaartiin walagu dabaaldeegii durbana lagu dharmataan tolaaye edhawaan ku diraaya degmadaan ku gaartiin walagu dabaaldeegii durbana lagu waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoy mahungowdooda ali hadaganay hoydaadoy mahungowdooda ali ku dagaalimaayaan kuna doodi maayaan kuna dayri maayaan gel waa ku daraara adigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayri maayaan gel waa ku daraara adigu waa ka daran yahay caanaha durduuro lexda baalan doonta dabad baa lagu lisii doqoyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrta dabarka la ogo lexda baalan doonta dabad baa lagu lisii doqoyaan lagugu odhan dudmayaa laga garan awrta dabarka la ogo waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqinoy waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoy mahungowdooda hadaganay hoydaadoy mahungowdooda magaalada dushoodiyo dhimadaadu yaraabi xiisu dadaal martumay dhulka daawadoonta danta lagama boodi waxaa jira jilaali degalada dushoodiyo duladkaadu yaraabixiisu dadaal martumay dhulka daawadoonta dunta lagama boodi waxaa jira dilaaliyo kuwa diraadiraalo dabku soo yidhaahi waa inaadka duruubta ayan laysku keendirin nacabyoyna kala diri kuwa diraadiraale dabku soo yidhaahde waa inaadka duruubta ayan laysku keendirin nacabyoyna kala diri waxaa iga dardaarana ducaduma noqoti toobiyo taariikhanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqii hooyadaa nugu yihi waxaa iga dardaarana ducaduma noqote toobiyo taariikhanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyadaa noqoy adagani hoydaadoy ama